caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillahi raxmaan raxiim akhyaartana dhegeysanaysa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi heesanaayo toddobaad walbo sabti aad dhegeysataan barnaamijka anigo xaliimo cali ibraahim ee idinla socodsiinaya dhanka farsamada waa injineer zaki markale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi heesanaayo
ururka caafimaadka
mar kale isku soo noqod wanaagsan akhyaarta habada inaga dhegeysanaysa barnaamijka caafimaadka toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa sida ay u shaqeyso xarunta caafimaadka doctorse safiyo ee ku taala xaafada gilow jaw ee magaalada jowhar toddobaadkan barnaamijka waxaan ku wareysanay doctor cabdirasaaq culow ah maamulaha xarunta caafimaadka ee doctor safiya waxaana wax ka weydiinay sida ay u shaqeyso xaruntani asigoo nooga warbixiyay guud ahaan sida ay u shaqeyso xarunta waxyaalaha ay bulshada u qabato iyo inta badan cudurada ay daaweeyaan bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caafimaadka kaga hadleyno xarunta waxaad noogu warbixisaa sida ay u shaqeyso xarunta caafimaadka ee doctor safiya maxamed qaasim
bismillahi raxmaan raxiim aadaa u mahadsan tahay xaliima xaruntan doctor safiya maxamed qaasin ama doctor safiya qaasin memorial clinic orto guud ahaan waa xarun caafimaad oo ka mid ah xarumaha ku yaala degmadan jowhar xaruntanne waxay u shaqeysaa qeybaha kala duwan ee bulshada waxay u shaqeysaa wax loo yaqaano bolyclinic oo ah in lagu qaabilo ama lagu lagu dabiibo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan caruurta haweenka dadka waaweyn iyo dhammaan maxaa la lahaa cudurada dadka waxyaalaha ay ka caawadaan bulshada guud ahaan
waa garta xaruntan goorta la aas-aasay bal nooga warbixi
xaruntan doctor safiya qaasin clinic waxaan aasaasnay sanadka markuu ahaa labada kun iyo labaatan iyo labadii bishiisi lixaad ilaa iyo haddana xarunta way shaqeysaa xaruntanne waa xarun wax badan bulshada kusoo kordhisay marka laga hadlaayo adeegyada asaasiga ee looga baahnaa xarumaha maxaalaha baahiyaha loogu qabay magaalada jowhar guud ahaan iyo deegaanada ku hareereysan waxaana aasaasnay oo xarunta ay shaqo bilowday sanadkii
waan gartay bal sharaxaad inaga sii qeybaha ay ka kooban tahay xaruntani
xaruntan doctor safiya qaasin clinic waxay ka kooban tahay ilaa iyo ilaa iyo saddex afar qeybood oo ah qeybaha bulshada waxyaalaha ugu badan ee laga daawiyo tusaale ahaan markaan ka hadlayno oo kale caruurta oo ah in cudurada caruurta ku dhaco guud ahaan lagu daaweeyo xarunta oo baaritaanadooda iyo daaweyntooda caruurta aan u sameyno sidoo kale haweenka iyadane maxaalla xarunta waa loogu adeegaa iyadoo loo kala qaadayo haweenkan uurka leh iyo kuwa aanan uurka lahayn oo ilaa iyo xarunta waxay leedahay ilaa iyo qeyb dhalmo oo qeyb midwife ama waxaa loo yaqaano xarunta dhalmada oo waxaa noo joogta umuliso samayso howlahaas maamooyinka uurka leh u baahan yihin sidoo kale xarunta waxay leedahay qalab caafimaad sheybaaro casri ah iyo iyo maxaa la lahaa kombyuutarka uur ku jirta oo aan u sameyno guud ahaan bulshada dhan gaar ahaanna waxaan xoogga saarnaa oo oo aan u shaqeynaa hooyooyinka ama haweenka haddee ka cawanayaan dhalmala-aanta ilmaha uurka ku jira in la ogaado caafimaadkooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin guud ahaan sidoo kale waxaan sameynaa kombyuutarada uur ku jirta dadka caadiga ah haddii noqon lahayd in qofkan laga fiiriyo infectionada ku dhaco eh, kaadi heysta iyo iyo maxaa la dhahaa eh, caloosha sidoo kale eh, dhagxaanta ku dhaco keliyaha infectionada keliyaha ku dhaco sidoo kale dhagxaantan galo eh, eh, maxaa la dhahaa xameetida eh, xanuunada ku dhaco beerka iyo caloosha guud ahaan ur- urku jirta oo aan u sameyno baaritaano combyuter iyo isugu jiro dhiigag intaba
Een, waa mahadsan tahay ma jiraan bukaano aad ka daaweyseen oo lagu guuleystay ee, dhanka dhibaatooyinka dhiciska hooyooyinka la kala kulmaan ma jiraan
aad iyo aad eh, xarunteena waxyaalaha ugu badan oo lagu ammaanay ama xoogga aan saarnay in aan wax badan ka qabano ama xalino waa dhibaatooyinka haysto eh, dumarka ah, iyo dhammaan qoysaska kuwaasoo aanan helin eh, maxaa la lahaa waxyaalihii ugu muhiimsanaa nolosha oo ah in owlaad ay helaan waxaa jiro probleemo ka imaado waxyaalaha hadda ka hadlayno ah dhiciska kuwaasoo ay keenaan in maamadii ilmihii ay kasoo dhacaan ama eh, eh, uur ay qaadi wayso kale mostly laakiin dhiciskan oo kale markuu qofka uu ku dhaco ama hooyada dhiciska uu ku dhaco eh, waxaa loo yaqaanaa horta dhiciska waxaa keeno bilowgiisa hore eh, eh, waxyaalaha la lahaayo toxoplasma iyo wax la lahayo brucella oo noqoto hadhowti brucellosis iyo toxoplasmosis then eh, way jiraan haween aan uh, in ka baarnay cudurkii marka laga helay daaweyn loo sameeyey daaweynkii marka loo sameeyey uurka marka ay noqdeen haddana eh, maxaa la wax follow up wax loo yaqaan loo sameeyo ah in dib loo loogu noqdo baaritaanadii lala socdo xaaladeeda maamadii eh, eh, daawadii ay kula qaadato inta uurka ay leedahay ilaa ay ka dhasho saas ben- en- ugu dambeyntiina no- no- noo suuragelisay inaan ku guuleysanay in maxaa la lahaa aan ka guulgaarnay in cudurkii maamada laga daaweeyo sidaasna eh, looga ciribtara jirkeeda
Een, waan garta xanuunada ugu badan ee bulshada aad ka daaweysaan inta badan aad ku aragtaan bal ka waran
xaruntan eh, dr safiiq qaasim memorial clinic waxaa noogu imaado dhammaan bulshada guud ahaan een, eh, bulshada ku dhaqan degmadan jowhar ee caasimadda hirshabelle Een, mana mana u kala baxsano cuduro gaar ah oo, oo bulshada mostly dhammaan cudurada way ku wada dhacaan laakiin waxaa ugu badan oo xaruntan aan ku daaweynaa oo bulshada mostly ay ka caawdaan infekshanada ku dhaco kilyaha iyo kaadi mareenka iyo xubnaha taranka sidoo kale eh, maxaa la lahaa caabuqyadan ku dhaco caloosha ay ugu badan tahay wax loo yaqaano gastri- eh, gastritiska ama waxa la lahaa gastriga oo ah eh, caabuqyada ku dhaco caloosha eh, sidoo kale maxaa la lahaa infectionada ku dhaco maqaarka eh, infectionadan ku dhaco eh, eh, jidhka qaybihiisa kala duwan sidoo kale waxaan ka daaweynaa dadka eh, problemskan hadda aan ka hadlayno ah dhiciska eh, dhalmo la-aanta iyo wax la mid ah oo maxaa la lahaa bulshada mostly kusoo laabto waraa- maxaa la lahaa waraawow waxaan la lahayo oo ah syphilis wax loo yaqaano oo ah cudurada ugu daran ee lagu kala qaado ee, marka marka laga hadlayo galmada cudurada cudurada hoos imaada ama wax loo yaqaano sexual transmitted diseaseska ama s t d wax la lahayo Ee, sidoo kale waxaanu ku xalinaa cuduradan caadiga ah maadaama ee, degmadan jowhar saa ognahay ay tahay magaalo magaalo ee, maxaa la magaalo beereed waxay aad caan ugu tahay oo dadkan ku dhaco mostly cudurkan loo yaqaano malariyada iyo waxa la lahayo typhoidka Ah, ama ama waxaa lalahay dadka soomaalida ay u yaqaanaan tiifowga oo iyadana sidoo kale aad aan dadka ugaga daaweyno sidoo kale xarunta waxyaalaha kale ee aan ku daaweyno badanaa bulshada aan ka daaweyno waxaa ka mid a waxyaalahan ka imaado dhibaatooyinka dadka gacanta ay isugu geystaan tusaale ahaan in qofkan dhaawacyo ay kusoo dhacaan oo kale sidoo kale iyadana waa waa aadan uga xalinaa ama maxaa lalahaa waa xarunta waa waa ku dabiibnaa
Ee, waan garta aad waa mahadsan tahay ma jiraan kiisas aad goobaha kale ee caafimaadka aad u wareejisay oo aan xaruntan lagu xari- lagu xalin kari waayn
Eh, mostly caseska oo ad adag ama caseska adag oo oo- oo oo oo u baahan wax loo yaqaano eh, eh, further investigation iyo management oo ka baxsan xarunta tusaale ahaan caseska dhaawacyada culus oo kale iyo caseska u baahan in loo sameeyo baaritaano ka badan baaritaanada caadiga ah heli karaan tusaale ahaan in qofkan la saaro scan ama in la saaro waxa la lahayo c t scan ama m r i ama in loo sameeyo baaritaanadan la xiriira waxyaalahan kansarka ay keenaan ama kansariska kaysaskaasoo kale waxaan u wareejinaa xarumaha ay tusaale ahaan in eh, mostly kaysaska dhaawacyadoo kale ama dhaawaca culus oo kale inaan u wareejino ee, isbitaalka ee, isbitaal goboleedka degmada johar regional hospital laakiin mostly ee, waxyaalaha badanaa waa xalinaa intaan ka ahayn dhibaatooyinka u baahan in investigationa iyo baaritaano dheeri ah loogu sameeyo ee, dalka dibaddiisa ama ee, in caasimadda dalka loo- loo- loo qaado kiisaska qaar oo aan u rifeer garayno isbitaalada ku yaala caasimadda
Een, waan gartay haddii la helo agabkan aad hadda isticmaashaan in ka badan baahi caynka ee isleedahay bulshada aad u dabooli kartaan
wallaahi een, ah, agabka hadda aan haysano haddii wax ka ballaaran la helo ama xataa awoodda ee noo saamaxda inaan helno ama aan heli karno waxay noo noqon lahayd in maxaa la lahaa fursad aan ugaga faa'iideyno bulshada Ee, baaritaano dheeri ah in loo sameeyo dadkii eh, maxaa la lahaa waxaan loo yaqaana imagine ama in kombiyuuteraadka la isticmaalayo ama iskaanadii eh, bulshadii loo keeno oo oo- oo la- qayb ay ka qaataan in waxyaale baahiya- baahiyadii haystay bulshada inay daboolaan aadi maxaa lahaa noo anfici lahayd ama bulshada guud ahaan u anfici lahayd wax badanayna ka bedeli lahayd inaan sameyno eh, eh, inaan inaan bulshada u shaqeyno oo aan eh, tirno baahiyaha ay- ay qabaan Eh,
Een, waan gartay ma jiraan maalmo aad si farii ah bulshada ugu adeegtaan haddii ay noqon lahaayeen bulshada qaar iyo sidoo kale hooyooyinka uurka leh
haa way jiraan maalmo aan u shaqeyno Een, ah, badanaa bulshada dhan wada shaqeyna laakiin waxaa jirto maalmo aan siinay mudnaanta eh, hooyooyinka uurka leh Eh, hooyooyinka uurka leh ee tabarta daran inaan u sameyno check up wax loo yaqaano ah inaan baaritaano eh, u sameyno iyada iyo ilmaheeda Eh, waxyaalaha ugu daranne aan- aan aan ka daweyn tusaale ahaan hooyooyinka caawinaya infekshanada ku dhaco uurka een, maxaa la dhahaa eh, ilmahan oo aan nuuxsanaynin iyo wax la mid inaan kombiyuuteraad kombiyuutarka urka jirta eh, loo yaqaano ultrasonka inaan saarno si, si bilaash ah oo aan wax lacag laga qaadaynin maamadii iyadoo maxaa la dhahaa ku qanacsan eh, eh, uurkeeda ama maxaa la dhahaa ogaatay waxyaalaha ka qaldanne eh, sidaas aan maxaa la dhahaa eh, daawooyin iyo waxyaalaha ku habboon aan siino si loo loo- loo manage gareeyo ama looga xaliyo dhibaatooyinka ay tabanayaan tusaalahaan haddii dhiigga uu ku yaryahay oo kale in eh, maxaa la dhahaa loo sameeyo waxyaalahan eh, saacidaya in dhiig kor loogu qaado ama haddii xataa ay u baahan tahay maamada in dhiig lagu shubo dhiigga lagu shubo haddii eh, maxaa la dhahaa baaritaano kale iyo daawooyin kale ay u baahan tahayna infekshanadoo kale in laga daaweeyo eh, iyadana maxaa la lahaa aadaan ugaga faa'iideynaa maalmaha khamiista aan mostri sameynaa oo ah maalinta isbuuca uu dhammaanayo maalinta ka horeyso si eh, eh, si bilaash ah oo aan ugu shaqeyn hooyooyinkaas uurka leh iyo dhalaanka intaba
Een, waan gartay een, marka hooyooyinkaas aad daaweyn siisaa maxaa kula talisaan inay sameeyaan
hooyooyinkaas marka aan daaweyneyno eh, waxaan kula talinaa in maxaa la lahaa ay ka taxadaraan horta marka ugu horeysa caafimaadka jirkooda tusaale ahaan inay qaataan eh, raashiin nafaqo leh inay cabaan eh, maxaa la lahaa biyo ku filan inay sameeyaan jimicsi ama wax loo yaqaano exercise oo ah in maamadii ay hesho socod yar ama inay hesho eh, maxaa la lahaa jimicsi jirkeeda inuu helo sidoo kale maamada ay ka taxadirta nafaqada iyo waxa ay qaadanayso ah si eh, badbaadi ay u helaan eh, iyada iyo cunugeeda sidoo kale waxaan kula talinaa maamooyinka inay inay imaadaan xarumaha caafimaadka eh, sameeyaan waxyaalaha aasaasigu ah wax loo yaqaano a n c ga ama antinatal care-ka tusaale ahaan in loo sameeyo kala talaalada ay u baahan tahay hooyada eh, maxaa la lahaa waxyaalahan supplementationka loo yaqaano ah in maamadii la siiyo waxyaalihii vi- eh, fitamiinadii asaasiga u ahaa eh, eh, si eh, maxaa la lahaa badqabka loo ilaaliyo badqabka iyada iyo iyo uurku jirteeda ama wax loo yaqaano ilmaheeda uur ku jiro tusaale ahaan in maamadii lagula dardaarmo inay qaadato folic acid eh, wax loo yaqaano ah daawada ugu muhiimsan xilliga uurka eh, ay ku jirto wax la lahaa first trimester ama saddexda bil ugu hore in maamadii la siiyo waxyaalahan asaasigu ee fitamiinaadka aadaan ugu dardaarmnaa sidoo kalena inay daaweyso wax walbo oo problem ah oo kusoo kordho oo maxaa la caafimaad daro ku imaado in dhakhtarka ay la imaado xarumaha caafimaadka ay tagto la- iskuna dayda in laga daaweeyo
waan gartay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa hooyooyinka deegaanka gobolka shabeellaha dhexe ee dhanka caafimaadka
hooyooyinka waxaa ugu baaqayaa een, ah, eh, mostly dadkan ku no- ku ku nool eh, de- degmadan iyo me- dadka u shaqeyna guud ahaan eh, magaalo maxaa la tuulooyinka ku hareereysan degmada jowhar in hooyooyinka ay ku dadaalaan eh, caafimaadkooda guud ahaan een, ah, xiliyada xiliyada ugu daran tahay tusaaleahaan xiliyada uurka ay leeyihiin oo kale in ay helaan dhakhtar ee la xiriiran mar walbo ee kala tashtaan waxyaalaha aasaasiga ah inaysan maxaa la lahaa aysan talooyinka ka qaadanin ee dadka suuqa ama dadka ee aanan ahelka u ahayn caafimaadka iyagoo heli kara dhakhaatiir si bilaash ay u heli karaan oo oo u samaysan la talin caafimaad oo joogto ah sidoo kalena in maxaa lalahaa aysan isku daynin ama aysan shib kaga dhihin ama san san samaynin inay iska daaweynin problemiska lasoo lasoo gudboonaado tusaale ahaan maamada markay dhiig la-aan noqoto kale xilliga uurka in maxaa lalahaa ay daaweyso xanuunada kale ku dhaco ina inay iska daaweyso tusaalahaan dhiciskoo kale in maamada xili hore iska daaweyso baaritaanna samayso si badqab ee u hesho iyada iyo ilmaheeda uurka ku jira intaba dhanka kale faa-iisa xasan cali waxa ay kamid tahay shaqaalaha cisbitaalka doctores safiya oo kamid ah cisbitaalada sida gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka waxayna nooga warbixisay sida ay bulshada ugula macaamilaan iyo inta badan cudurada ay baaritaanka ku sameeyaan bismillah mar kale kusoo dhawow ee warbaahinta isnaay
waa ku dhowahay warbaahinta isnaay aadaan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaado barnaamijkan
waa mahadsan tahay maadaama aad marti ku tahay barnaamijka caafimaadka ka mid tahay shaqaalaha ee rugta caafimaadka ee doctores safiya qaasim maadaama aad joogtid qaybta farmashiga waxaad nooga warbixisaa inta badan dadka imaada farmashiga ee ku xiran cudurada laga daaweeyo
horta maasha allah meeshaan waa meel magaceeda aada u sareeyo ma ahan meel hadda lasoo aasaasay waa meel sanooyin aasaasan dadka sidaan usoo dhaweyno walaahi dadkaan daaweyno magaalo ilaa iyo tuulo maadaama meesha magaceeda uu dheeryahay dadka waxaan ula dhaqanaa hadba qofka siduu yahay bukaano kala duwan aa noo imaado cuduradan baarna waxaa ka mid ah sida malaariyada tiifoog oo kale gaaska infectionka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxaan baarnaa dhiigyada guud hooyooyinka uur kalena waxaan saarnaa kombyuter maalmaha khamiista aana oo fari u ah hadba hooyada sida xaaladeeda tahayaan u soconnaa qaybta waxay leedahay qayb dhaliimo oo lagu dhaliyo hooyooyinka uurka leh daawooyinka sida qofka loogu soo qoraan u siinaa maxaan ula macaamilnaa weji wanaagsan qofka uu ku qanacsan yahay farxad uu ku dareemayo teeda kale dadkaan durnaa durayna noogu imaadaan xatee dad anaga aan daawon u qorin oo noo yimaado waraaqad noo keensadaa jiro aan durnaa maadaama dadka kale ee dhahaan lacagkeen annaga waxaan ku dirnaa si lacag la-aan ah maadaama qofkaas isaga daawada uu keensaday waraaqadiisana uu wato
waan gartay maxaad is leedahay cudurada ugu badan ee halkan lagu baaro ay yihiin
walaahi haddii la kala qaado hooyooyinka uurka leh iyo dadka caadiga aan uurka lahayn hooyooyinka uurka leh waxaa laga baaraa infectionka noocyadiisa kala duwan hooyada cunugeeda uurka jirkeeda siduu yahay waxaa laga baaraa hadba waxay ka cabdanayso burseelahoo kale dogsobalasmahoo kale dadka caadiga oo bukaanada caadiga oo yimaado dadka qaar waxaa laga baaraa dhiiga guud oo isku jiro noocyo kala duwan dadka qaar waxaa laga baaraa tiifooga iyo malaariyada iyo gaaska dadka qaar waxaa laga baaraa infectionka dhiiga ku dhaco dadka qaar waxaa laga baaraa waraawowga oo kale marka intaasoo cudur oo kala duwanaa dadka laga baaraa hadba qofka sidoo u cabanaayo ayaan ula tacaalnaa annagana
waa gartay waqtiyada aad badanaa shaqaysaan balka hore
walaahi afar iyo labaatan saacaa shaqeynaa subaxii halka saac ala furaa ilaa iyo habeenkii afar saac ayaan shaqeynaa
waan gartay ugu dambeyn maxaa bulshada ugu baaqaysaa
bulshada waxaan ugu baaqayaa caafimaadku waa muhiim qofka inuu caafimaadkiisa ka warqabo isla socdo maadaama magaalada aan degannahay ay tahay qofka markuu cudurka soo rito oo keliya in la daaweeyo cudurka waxaa ka wanaagsan daaweyntiisa ka hortagiisa soomaali waxay dhahdaa biyo intuu kusoo gaarna layska moosaa cudurka intuun korkaaga dilanin oo difaacaaga dhulka uunan u dhicin inaad ka hortag samayso cudurada aad iska baartaan daawooyinka a qaataan dadka waxaan kula talina waxay tahay marka qofka daawada loo soo qoro dad badana waxaa arkaysaa daawadii hore aan ku siiye aaba markaa dhahdo meelaan iska dhihin ku dhahaayo waxaan kula talinaha inay daawada siay u habboon tahay oo dhakhtarka haloo qaato oo u dhahay inay u qaataan daawada ay dhameeyaan allana ay tala saartaan qofka markuu isaga oo biniya waxa uuna u isticmaalaynin qofka shaki hadduu marba u galo waxay ila tahay inuu daawadaasi ku daawoobin laakiin qofku waxaan leeyahay daawada niyo u yeesha maasha allah doctor safiy maxamed qaasim meeshaada idinkula soo dhaweynaya gacan furan wax walba aa ka cawanaysaan qofka sidoo yahana waan kula mucaamili lahayna
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka caafimaadka raadi haysnaa tan intaan ku kulmi doono nabadgelyo
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka